agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada ee arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ka daafuray tababar la xiriira wadahadalada nabdoon tababarkan waxaa ka qayb galay maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose gudoomiye ku-xigeenka degmada dhoobley mukhtaar maxamed ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay tababarada noocan ah ee la xiriira xalinta khilaafaadka iyo wadahadalada nabdoon wasaaraddeena cadaaladda ee jubbaland ay wado in muddo ana ay soo waday maanta ay tahay sida ay sheegeen socodka saddexaad waxaan filayaa dadka hore wax ugu bartay muxuu ahaaye seminaarka la siiyeyna inay joogaan oo ay ka faa'iidaysteen dadka ku cusubna kolley haddunbay ayagana ka qayb qaadan doonaan saan jecelahay waxaa aada iyo aad annaga muxuu aha degmada dhoobley haddaan nahay farxad weyn noo ah in wasaaradaha jubbaland ay mashaariic iyo howlo fara badan ay ka fuliyaan degmada dhoobley aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wasaaradaha imanaya ee ka howlgelaya ee mashaariicda ka fulinaya ee dadka baraya sida maamulka iyo mxuah howlaha wasaaradaha ay u socdaan aad baan ugu faraxsanaa annaga maamulka degmada haddaan nahay aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mashruuca asaga waxaan aada iyo aad mxuah ugu mahad celinayaa khayr iyo xasanaad allah ka siiyo sheekh maxamed siraaj oo si fiican noo wacdiyey inta hadda barnaamijka uu inoo furayey waana aada u qiimo badan oo wanaagsan oo diini ah noo soo jeediyo asagana maxaa ajri xasanaad allah ka siiyo annagana kuwa qaata allah naga dhigo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdulqaadir aadan ayaa kulankan daafuray isagoo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay sida ugu haboon uga faa'iidaystaan tababarkan badan aan imaadno anagu wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland haddaan nahay markan aysan ahayn tii koowaad iyo tii labaad sanadihii lasoo dhaafay aan imaano degmada dhoobley run ahaantii sharaf iyo karaamay noo tahay sida uu sheegay cabdiraxmaan kulmi oo barnaamijka furayay wasaaraddu dhoobley waxay ka dhigtay magaaladii labaad waxa wey kismaayo ku xigta xagga hadday noqoto tababarada iyo aqoon isweydaarsiga horumarinta bahda cadaaladda iyo garsoorka waxawey jubbaland ay muhiimad gooni ah degmada dhoobley run ahaantii siiso kulankan odayaal fara badan waxaa arkaa xuseen iimaan iyo jiif dheerayo oan waagii hore iyo odayaasha kale dhammaan iyo gabdhahaba aan isbaranay inay run-aantii maanta fadhiyaan sida la sheegay wasaaradda cadaaladdu waxay u xilsaaran tahay dowladda horumarinta adeegyada cadaaladda ayay u xilsaaran tahay iyo arrimaha dastuurkaba waa ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay halkanayna waxaan ku galnay doodii dastuurka soomaaliya siduu kale ahaa iyo reer dhoobley laga wacyigeliyey tala iyo tusaale ay ku darsadeen dastuurka dalka iyo ka jubbalandba tababarkan ayaa inta uu socdo ka qaybgalayaasha lagu bari doonaa habka ugu wanaagsan ee xalinta khilaafaadka wadahadalada nabdoon